imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad oo butros salaan anigoo ah simon butros oo addoon iyo rasuulba u ah ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa kuwa helay iimaan qaali ah oo keenna la mid ah oo ku helay xaqnimada ilaaheenna iyo badbaadiyaheenna ciise masiix nimca iyo nabadu ha idinku bateen xagga aqoonta ilaah iyo rabbigeenna ciise masiixiyiinta dabeecaddooda maxaa yeelay ilaah xooggiisu wuxuu ina siiyey wax kasta oo ku saabsan nolosha iyo cibaadadaba oo wuxuu inagu siiyey aqoonta kan inoogu yeedhay ammaantiisa iyo wanaaggiisa wuxuu kuwaas inagu siiyey ballammadiisa qaaliga ah oo aad iyo aad u waaweyn inaad kuwaas ku noqotaan kuwa ka qayb qaata dabeecadda ilaah idinkoo ka baxsaday qarribaadda dunida ku jirta ee ku timid damaca jidhka sababtaas daraaddeed idinkuna aad u dadaala oo rumaysadkiinna waxaad ku dartaan wanaag wanaaggiinnana aqoon aqoontiinnana iscelin iscelintiinnana dulqaadasho dulqaadashadiinnana cibaado cibaadadiinnana kalgacayl walaalnimo kalgacaylkiinna walaalnimona jacayl haddii aad waxyaalahaas leedihiin oo ay idinku badan yihiin iyagu waxay idinka dhigayaan kuwa aan caajisin ama midholaawayaal ahayn xagga aqoonta rabbigeenna ciise masiix waayo kii waxyaalahaasu ka maqan yihiin wuu indhala' yahay oo arag gaaban yahay oo wuxuu iloobay in dembiyadiisii hore laga safeeyey sidaas daraaddeed walaalayaalow aad ugu dadaala inaad xaqiijisaan in laydin yeedhay oo laydiin doortay waayo haddii aad waxyaalahaas samaysaan weligiin ma turanturon doontaan saas daraaddeed aad baa laydiin siin doonaa gelidda boqortooyada daa'imiska ah oo rabbigeenna ciise masiix oo badbaadiyaheenna ah butros dhimashadiisii oo dhaqso u imaanaysa sidaas daraaddeed anigu had iyo goorba diyaar baan u ahaan doonaa inaan waxyaalahan idin xusuusiyo in kastoo weliba aad taqaaniin oo laydinku adkeeyey runta aad haysataan waxaa ila quman in in allah intii aan jidhkan ku jiro aan xusuusin idinku guubaabiyo waayo waan ogahay inay dhaqso u imaanayso goortii aan jidhkan ka tegi lahaa siduu rabbigeenna ciise masiix i ogaysiiyey waxaan ku dadaali doonaa inaad tegiddayda dabadeed mar kastaba awooddaan inaad waxyaalahan xusuusataan markhaati furidda butros iyo tan nebiyada annagu ma aannu raacin sheekooyin khiyaano lagu hindisay markii aannu idin ogaysiinnay xoogga iyo imaatinka rabbigeenna ciise masiix laakiinse waxaannu ahayn markhaatiyaal indhaha ku arkay weynaantiisa waayo isagu wuxuu xagga ilaaha aabbaha ah ka helay maamuus iyo ammaan markii cod sidaas ahow isaga uga yimid xagga ammaanta aad u weyn ee yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay oo codkaas aannu maqalnay wuxuu ka yimid samada markii aannu buurta quduuska ah isaga la joognay oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadiisii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudcur ah ka ifaysa ilaa waaguu baryayo oo xidigta waa beri qalbigiinna ka soo baxdo idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadiisii sheegeen oo la qoray ayan lahayn micnayn goonni ah waayo wixii nebiyadiisii sheegeen weligood kuma ay imaan dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduuska ah waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee butroska labaad nebiyo been ah iyo nolol shar ah laakiinse waxaa dadkii ka dhex kacay nebiyo been ah oo idinkana sidaas oo kale waxaa idinku dhex jiri doona macallimo been ah oo qorsoodi idinku keeni doona bidcinnimo wax halligaysa iyagoo inkiraya xataa sayidkii soo iibsaday oo dushooda ku soo dejinaya halligaad dhaqso ah kuwo badan baa raaci doona falimahooda nijaasta ah oo sababtooda ayaa loo caayi doonaa jidka runta ah damac xumaan bay hadallo iska yeelyeel ah idinkaga baayac mushtari doonaan kuwaas oo xukunkoodii waa hore lagu xukumay uusan haatan raagayn halligaaddoodiina ayan gamcayn maxaa yeelay ilaah uma turin malaa'igihii dembaabay laakiinse wuxuu iyagii ku tuuray cadaabta oo wuxuu ku riday godod gudcur ah iyagoo xukun aawadiis loo haayo oo dunidii horena uma turin laakiinse wuxuu badbaadshay nuux oo ahaa mid xaqnimada wax ku wacdiya iyo toddoba qof oo kale markuu daadkii ku soo daayey dunidii cibaadolaawayaasha oo magaalooyinkii ahaa sodom iyo gomorana wuxuu ka dhigay dambas oo intuu afgembi ku xukumay ayuu masaal uga dhigay kuwii cibaadolaawayaal noqon lahaa oo wuxuu ka samato bixiyey luud kii xaqa ahaa oo aad loogu saxariiriyey sharcilaawayaashii dabiicaddoodii nijaasta ahayd waayo ninkaas xaqa ahaa iyagu dhex degganaa oo waxaa naftiisii xaqa ahayd maalin ka maalin silciyey camalladoodii sharciga ka geysta ahaa markuu arkay oo maqlay rabbigu waa yaqaan sida kuwa cibaadada leh jirrabaadda looga samato bixiyo iyo sida kuwa aan xaqa ahayn loo hayo iyagoo ciqaaban ilaa maalinta xisaabta khusuusan kuwa jidhka raaca iyagoo damaca nijaasta ah ku socda oo sayidnimada quursada iyagu waa indha adag yihiin oo waa macangeg kamana cabsadaan inay kuwa derajada leh caayaan malaa'iguhuna in kastoo ay iyaga itaal iyo xoogba ka badan yihiin iyaga dacwo caay ah rabbiga hortiisa kagama dacweeyaan laakiinse kuwanu waa sida xayawaan aan caqli lahayn oo u dhashay in la qabsado oo la dilo oo waxay caayaan wax aanay garanayn hubaal iyagu halligaadooda ayay ku halligmi doonaan xaqdarradooda waxaa loogu abaalgudaa xaqdarro oo waxaa iyaga la wanaagsan inay maalinnimada raaxaystaan iyagu waa wasqaamiin iyo ceebaalowyo oo markay idinla feesteeyaan waxay ku raaxaystaan khiyaanadooda waxay leeyihiin indho sino miidhan ah oo aan dembi ka joogsan karin kuwa aan adkeen ayay sasabtaan waxayna leeyihiin qalbi damac xumaan ku noqnoqda oo waa dad nacaladeed jidkii qumanaa ayay ka leexdeen oo way ambadeen waxayna raaceen jidkii balcaam inabecoor oo jeclaaday abaalgudka xaqdarrada laakiinse isaga waxaa loo canaantay xadgudubkiisii aawadiis dameer carrabla ayaa ku hadlay dad codkiis oo wuxuu joojiyey waalidii nebiga kuwanu waa ilo aan biyo lahayn iyo ceryaamo uu duufaan kaxeeyo oo waxaa iyaga daraaddood loo sii dhigay madowga gudcurka waayo iyagu waxay ku hadlaan hadal faan ah oo aan micno lahayn oo kuwa in yar kaga baxsanaya kuwa qaladka ku socda ayay ku sabsabtaan damacyada jidhka xagga nijaasta oo waxay iyaga uga ballanqaadaan xorriyad laakiinse iyaga qudhooduba waa addoommadii qarribaadda waayo wixii ka adkaada nin ayaa isaga addoonsada waayo markii ay nijaasta dunida kaga baxsadeen aqoontii rabbiga ah rabbigeenna ciise masiix haddii ay haddana ku dhex murgaan oo laga adkaado xaalkooda dambe waa ka sii xumaadaa kii hore intii ay jidka xaqnimada aqoon lahaayeen oo ay dib uga noqon lahaayeen amarka quduuska ah oo iyaga la siiyey waxaa uga wanaagsanaan lahayd inayan aqoon jidkaas wixii maahmaahda runta ah lagu yidhi ayaa iyaga ku dhacay eygu wuxuu ku noqdaa mantagiisa doofaaradii meeratayna waxay dib ugu noqotaa gelgelinta dhoobada iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee butroska labaad ballanka imaatinka rabbiga gacaliyaalow tanu waa warqaddii labaad oo aan idiin soo qoray oo labadoodaba waxaan maankiinna daacadda ah ku guubaabinayaa xusuusin inaad xusuusataan erayadii ay nebiyadii quduuska ahaa hore ugu hadleen iyo amarkii rabbiga badbaadiyaha ah oo ay rasuulladiinnu ku hadleen marka hore waxaad og tihiin in maalmaha ugu dambeeya kuwa majaajilooda ay la imaan doonaan majaajilo iyagoo damacyadooda daba socda oo waxay odhan doonaan ballankii imaatinkiisii meeh waayo haatan iyo maalintii awowayaashii ay dhinteen wax waluba waxay u socdaan sidii ay ahaayeen tan iyo bilowgii abuurniinta waayo iyagu kaas bay u iloobaan in waagii hore samooyin jireen iyo dhul erayga ilaah biyo lagaga dhex abuuray kuwaas oo dunidii waagaas jirtay ay ku baaba'day iyadoo daad qaaday laakiinse samooyinka haatan jira iyo dhulkaba isku eray baa dab loogu kaydiyey oo waxaa loo hayaa maalinta xisaabta iyo halligaadda dadka cibaadalaawayaasha ah laakiinse gacaliyaalow waxaan keliya ha iloobina in maalin keliyuhu rabbigu la tahay sida kun sannadood kun sannadoodna la yihiin sida maalin keliya rabbigu kama raago inuu ballankiisa oofiyo sida dadka qaarkiis ku tiriyo inay tahay raagid laakiinse idinkuu idin dulqaadanayaa oo dooni maayo in qufnaba halligmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli la wada toobad keeno laakiinse maalinta rabbigu waxay u imaan doontaa sida tuug oo kale maalintaas oo ay samooyinku baabbi'i doonaan iyagoo sanqar weynu ka yeedhayso oo waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay baabbi'i doonaan dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa haddii waxyaalahan oo dhammu ay sidaas u baabbi'i doonaan haddaba dad ceenkee ah baa idinku waajib ah inaad noqotaan si aad ugu dhaqantaan dabiicad quduus ah iyo cibaado idinkoo sugaya oo aad ugu dadaalaya imaatinka maalinta ilaah taasoo samooyinka iyagoo ololaya ay baabbi'i doonaan waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay dhalaali doonaan laakiinse sidii uu inoo ballanqaaday waxaynu sugaynaa samooyin cusub iyo dhul cusub oo xaqnimo dhex deggan tahay sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalaha sugaya ku dadaala in laydiin helo idinkoo nabdoon oo aan wasaq iyo eed lahayn ilaa hortiisa sidii walaalkeen gacaliya bawlos idinku soo qoray xikmaddii la siiyey ku tiriya in dulqaadashada rabbigeennu tahay badbaado siduu warqaddiisii oo dhan waxyaalahan ugaga hadlay kuwaas waxaa ku jira wax in la gartaa ay dhib tahay oo jaahiliinta iyo kuwaan adkayn ayaa qalloociya siday qorniinka kaleba u qalloociyaan oo ay u halligmaan sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalahan hore u garanayay isjira yaan laydinku kaxaysan qaladka kuwa sharka ah oo aynaan ka dhicin gaantiinna laakiinse ku kora nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanu ha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin